saad la socotaanba baryahan waxaa socday hawlo ku tacalluqa khilaafyo laba bilood hadda ugu dambaysay ay ku soo gabagabowday shirkii hadda kambala oo ay noqotay in la yidhaahdo si hawshii iyo khilaafkii ugu dhammaado waa in xukuumaddu isbedesho ama la bedelo waxaa loo qornaa ama lagu habboonaa ama loo baahnayaan samayn laba arrimood in haddii khilaafkii soomaaliya lagu yaqaanay xukuumadihii lasoo dhaafay inay horu socdaan oo aan danaha ummadda soomaaliyeed aan la fiirin ama aan la tixgelin iyo in aan weji cusub siyaasadda soomaaliyeed aan ku soo biirino oo ah waxa la yidhaha tanaasul iyo in la fiiriyo shacabka soomaaliyeed danaha shacabka soomaaliyeed bacdama caalamkii soomaaliya fikradaha laga qabo ay tahay inay tahay meel aan khilaaf ka dhammaanayn maxaan ku idhaahdaa innaba ha yaraatee mas-uuliyiintu ay ka hormariyaan danahooda ee danta guud waxaan istusay in aan culturkaas aan bedelo ama aan bedelno oo ah in loo baahan yahay lisu tanaasulo in loo baahan yahay danaha ummadda soomaliya in laga hormariyo maxaan ku idhahdaa maslaxadda shakhsiga ah in danaha guud laga hormariyo wax walba taasna waxay keenaysaa in sacrifice la sameeyo ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan in ay halgankooda iyo shucuurtooda iyo taageeradooda xukunka ay sii wadaan waxaan u mahad celinayaa horta golaha wasiirada hawshii iyo waxqabadkii lixdii bilood la soo dhaafay waxaa looga ogyahay oo mar walbaan ka hadalnaa inaan ahayn tiim wada shaqeeya oo isgarab taagan oo ummadda u shaqeeya waxaan kaloo mahad u celinaya ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed guulaha ay ka gaareen howlgalladii waayahan ka socday magaalada muqdisho iyo sida ay uga xoreeyeen dolada huwanta ah ee maxaan ku idhaahdaa horarka ah ee shabaab waa ku mahadsan yihiin waxay muujiyeen wadannimo daacadnimo iyo howlkarnimo iyo geesinimadii lagu yaqaanay iyay muujiyeen waa ku mahadsan yihiin iyo guud ahaan shaqaalaha ee dowladda guud ahaan hawshii iyo waxay qabteen lixdii bilooda lasoo dhaafay